wasiirka waxbarashada ayaa waxaa laga dhigaystay imtixaanada shahaadada dugsiga sare oo dhowaan muxuu ahaa maalinta sabtida ka bilaaban doono dalka warbaahintan waxaan aad uga codsanaynaa arrintatan inay aad ula socdaan islamarkaana ay tahay muxuu ahaa horumar dalku maalmo ku tallaabsanayo in shacabka aad wargelisaan oo nagala shaqaysaan kun arday ayaa u fadhiisanaysa imtixaanaadka maalinta sabtiga ah laga soo bilaabo muxuu ahaa dowlad goboleedyada ay ka mid yihiin galmudug hirshabeelle gobolka banaadir koonfur galbeed iyo jubbalandba inay fadhiisan doonaan xarumood kaas kun oo arday ah marka waxay nooga baahan yihiin arrintaasna inaan aad uga wada shaqayno